bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warkii oo kooban taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo safar shaqo ku jooga degmada cabudwaqee gobolka galguduud ayaa kormeer ku sameeyey xerooyin ay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ku leeyihiin degmadaasi culamaa udiinka ku nool shabeellada dhexe ayaa bilaabay ololo ay kaga qayb qaadanayaan wacyigelinta bulshada kaasoo looga wacyigelinayo ka hortagga cudurka covid oo sababa koronafirus taliska ciidanka booliiska ee galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallo ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolkaasi hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in si ku meel gaara loo joojiyey daawada malaariyada ee haydroxyncloriin ee lagu daaweyn karo cudurka covid sagaal iyo toban
waa cudur safmareen ah oo kusii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
intaas waa qodobadii warka ugu door korona haatan isagii oo fidsan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sarreeyo guud odowa yuusuf raagi oo safar shaqo ku jooga degmada cabuudwaaq ee gobolka galguduud ayaa kormeer ku sameeyey qaar ka mid a xerooyinka ku yaala degmadaasi cabdikariim axmed bulcan ayaa warkan kasoo diray cabuudwaaq taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliya jenaraal odowaa yuusuf raaga oo soo gaaray maalintii shalay degmada cabudwaaq ayaa kulamada kala duwan waxa uu kula qaatay magaalada mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira maamulka degmada wasiiro xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo saraakiil ka mid ah ciidamada qeybta kooiyo labaatanaad ee xooga dalka waxaa dhammaan mas-uuliyiinta uu la kulmay taliyaha ay kaga mahad cesheen booqashada uu kusoo gaaray degmada iyagoo la wadaagay nabadgelyada iyo sida ay diyaar ugu yihiin ka qaybqaadashada tayeynta ciidamada qaranka saraakiisha qeybta kooiyo labaatanaad ee ku sugan degmada cabudwaaq ayaa dhankooda taliyaha mar uu la kulmay waxa ay uga warbixiyeen halka ay marayso xerada gaaska kooiyo tobnaad ee guutada soddon iyo shanaad oo ka mid ahayd xeryaha ilaalinta xuduudda dalkeena soomaaliya ee dhinaca etoobiya oo haatan dib uu habeen lagu wado si mar kale ay kaga mid noqoto xeryaha ciidamada xoogga dalka xeradan oo dhismaheedu meel dhexa marayo ayaa taliyaha ciidamada dalkeena mar uu booqasho ku tegay waxa uu ku ammaanay saraakiisha qeybta kooiyo labaatanaad iyo dadka reer cabudwaaq oo wadajir ugu dhisayo si isxilqaan ah juhdiga iyo wakhtiga ay u geliyeen dib u qaabeynteeda waxaana taliyuhu uu tilmaamay in dhismaheeda ay faa-iido badan u yeelan doonto dib u dhiska ciidamada qaranka socdaalkan taliyaha ciidamada xoogga dalka uu ku yimid magaalada cabudwaaq ayaa waxaa ku weheriyey saraakiil ka tirsan qeybaha kooiyo labaatanaad iyo toddobiyo labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka waxaana ka mid ahaa jenaraal saalax yacquub oo ah ammaanduulaha qeybta toddobiyo labaatanaad iyo gaashaanle aadan siyaad cabdi ammaanduulaha qeybta kooiyo labaatanaad taliyaha oo weli ku sugan degmada cabudwaaq ma aanu helin weli muddada iyo wakhtiga uu qaadan doono socdaalkiisa halkan cabdikariin axmed bulxan raadiyaha iyo t v-ga qaranka
culamaa udiinka ku nool gobolka shabeellada dhexe ayaa bilaabay olole ay uga qayb qaadanayaan wacyigelinta bulshada kaasoo looga wacyigelinayo dadka cudurka covid sagaaliyo toban uu sababo coronavirus cabdiraxmaan xuseen cumar ayaa warkan inoo soo diray qaar ka mid ah culamaudiinka ku nool magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay bilaabeen wacyigelin ku aadan cudurka covid nneteen iyagoona dugsi qur-aanada iyo masaajida ku yaal magaalada jowhar sidoo kale ka bilaabay qur-aan akris alla loogu bariyo in guud ahaan dalkeena soomaaliya uu ka dulqaado cudurka covid nneteen oo iminka u muuqda mid kusii faafaya deegaano hor leh oo ka tirsan gudaha dalka soomaaliya sheekh cabdicasiis gurow oo ka mid ah culimada ku nool jowhar ayaa waxa uu sheegay in culimada soomaaliyeed ee ku nool gobolka shabeellaha dhexe loogu baahan yahay inay ka qayb qaataan wacyigelinta bulshada ku nool deegaanada gobolka shabeellaha dhexe si bulshada ay kaga soo jignaadaan cudurka covid oo dhibaatooyin xoogan ku hayaxa ay sheegeen in toddobaatida soo socda ay kordhin doonaan wacyigelinta loo sameynayo bulshada ku nool gobolkan shabeellaha dhexe culimaudiinka soomaaliyeed ee ku nool gobolkan shabeellaha dhexe ayaa maalmihi aynu soo dhaafnay waxa ay wadeen qorsho ku aadan sidii bulshada ku nool deegaanada gobolka shabeellaha dhexe loogu sameyn lahaa wacyigelinta khatarta cudurka covid nneteen cabdiraxmaan xuseen cumar wadani raadiyo muqdisho
taliska ciidanka booliiska ee qeybta galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolkaasi cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkan ka soo diray gaalkacyo taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug gaashaanla dhexe qaasim sheekh doon cali oo aan saaka ku booqday xafiiskiisa qaybta ee magaalada gaalkacyo ayaa warbaahinta qaranka uga waramay howlgallo maalmihii u dambeeya ka soconayay magaalada gaalkacyo taasoo ciidanka booliisku ka sameynayeen magaalada gaalkacyo iyo guud ahaan deegaanada gobolka howlgalladan oo ah kuwa booliiskuga gollay xaqiijinta amniga la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kale arrimaha xalinta dhibaatooyinka kusoo noqnoqonaya magaalada gaalkacyo ee ku salaysan canooyinka qabiil ayaa waxa uu sheegay in ciidanka booliisku bishii u dambeysay ay ka sameeyeen magaalada gaalkacyo oo howlgallo xiriira kuwaasoo ay wareerin habeen iyo maalin waxa uuna sheegay taliyaha qaybtu in ciidanka booliisku ay ku guuleysteen soo qabashada dad la toonsan yahay inay qayb ka yihiin faladambeelya ka dhacaya magaalada gaalkacyo sidoo kalena ay weli ku daba jiraan dad la toonsan yahay inay ku dhugmaalaysanayaan gudaha magaalada gaalkacyo taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug ayaa dhanka kala sheegay in saacadaha soo socda la filayo in ciidanka booliiska galmudug ay si rasmiya ula wareegaan baraha kontarool ee magaalada gaalkacyo halkaasi horey ugu sugnaayeen maleeshiya beeleed kuwaasi oo shalay wasaaradda amniga galmudug ay kala wareegtay gaadiidkii iyo kontarooladii waxaa la filayaa in wasaaradda amniga galmudug ay ku wareejiso ciidanka qaybta booliiska federaalka ee galmudug kontaroolada si loo xaqiijiyo amniga magaalada gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka waxaana lagu wadaa in saacadaha soo socda uu magaalada gaalkacyo soo gaaro wasiirta wasaaradda amniga galmudug axmed macalin fiti oo isagu shalay si rasmiga ula wareeyay gaadiid ay lahaayeen maleeshiya beeled ku sugnaa magaalada gaalkacyo ciidanka bariiska gaalkacyo iyo kuwa gobolka mudug ayaa muddooyinkii u dambeeyaba ku howlanaa sidii loo xaqiijin lahaa amniga magaalada gaalkacyo iyadoo laga leeyahay in aysan ka dhicin faladambeedyo waxaana howlgalladu xooggooda ah ee kuwa socday bishii barakeedneed ee rabadaana cabdirasaaq maxamed axmed raadiyo muqdisho
waa hagaag dhegaystayaal dalka hindiya ayaa wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in qofkii ugu horreeyey oo soomaali ah laga helo cudurka covid sagaal iyo toban waxaa khadka whatsappka si toosa ugu jirta u qaybsanaha arrimaha warfaafinta ee safaaradda hindiya ee soomaaliya ku leedahay dalkaasi bashaaro cabdirashiid bashaaro subax wanaagsan bal faahfaahin naga sii bal arintan qofkii ugu horreeya soomaaliya oo laga helay cudurka covid sagaal iyo toban ee dalka hindiya
waxaa la xaqiijiyey maalnimadii axad ahayd in qofkii ugu horreeyay ee soomaaliya xanuunka covid nineteen uu ku haleelo gudaha dalka hindiya islamarkaana ka mid ah dadka degan magaalada new delhi ee dalka hindiya haddii aan faahfaahin guudkaas siiyo soomaalida halkan ku nool waxay iskugu jiraan dhowr nooc arday wax ka barata halkan qoysas soomaaliyeed oo degan dad qaxooti ah iyo waxay isugu jiraan dad socdaal ah oo u badan caafimaad iyo ganacsato marka gabadhan kiiska ugu horreeyey ee soomaaliga ee xanuunku haleela waxay ka mid tahay dadka deegaanka ah oo halkan ku nool waxayna degan tahay xaafadda soomaalidu ay ku badan tahay malfiin nagar south delhi guud ahaan soo delhi waxay ka mid tahay degmooyinka waadka xanuunka aadka u saameeyey magaalada new delhi ee caasimada hindiya sidoo kale waxaa jira codkow ilaa shan qofood oo la geliyey karantiin maadaama ay la macaamileen inta muddo ku siman hal isbuuc gudaheed marka kiiska ugu horreeya ayaa la xaqiijiyey qof soomaaliya haddii aan u gudubno xaaladda guud ee hindiya ee xanuunka coronavirus aad ayuu u sarreeyaa iminka tirada waxa ay kusii dhowdahay boqol iyo konton kun oo qof in uu xanuunku uu gaaray magaalooyinka ugu badan ee xanuunku aadka u saameeyeyna waxaa ka mid ah gobolka maharashta caasimadiisa mumbai gobolka tamil nadu caasimadiisa janaya iyo gobolka gujarat sidoo kale delhi oo ah caasimada hindiya ayuu xanuunka aad u saameeyey marka guud ahaan hindiya xaaladeeda halkaas ayay maraysaa dadka soo kabtay xanuunku waxa ay kor u dhaafayaan ilaa lixdan kun oo qofood halka tirada dhimashadu aad u yar tahay marka loo fiiriyo heerka xanuunka uu marayo iyo marka dhimashada ee hindiya dhimashaduna waxa ay ka badan tahay in ka badan afar afar kun oo qof okay bishaaro bishaaro adoo raalli iga ah qofkan soomaaliga ah ee laga helay cudurkan covid sagaal iyo toban ee ku nool dalka hindiya sidee bay warbixintiisi idinku soo gaartay ka safaarad ahaan idinku
waxaa jira xiriiro ay safaaradu la leedahay bulshada qaybaheeda kala duwan ee halkaani ku nool Een, waxaana laiskula xiriiraa maadaama adduunkii oo dhan hadda aan laisku gudbi karin een, qaabka internetka xogtan waxay nagu soo gaartay si een, email ahaan ay safaarada kusoo gaartay Een, especially aniga ay xogta igu soo dhacday maadaama aan ahaa madaxii een, warfaafinta iyo xiriirka bulshada ee safaarada
waa hagaag markaa hadda idinku ka fas eh, ka safaarad ahaan eh, dad badan oo uu saameeyey eh, cudurka covid sagaal iyo toban oo soomaali ah oo waayeelo iyo dad kale isugu jira waxay ku xayiran yihiin dalka hindiya eh, u baahan inay dalkooda dib u soo laabtaan ka safaarad ahaan arrimahaasi sidee baad macnaha eh, aad u wajahdeen
Een, safaaradu waxay wadaa dhaqdhaqaaq ku aadan sidii dadka soomaaliyeed ee ku xayiran dalka hindiya ee dib loogu celin lahaa dalka soomaaliya Een, qorshaheena wuxuu marayaa meel gabangaba ah waxaana la rajeynayaa insha allah in isbuucyada soo socda ay soo gaaraan dalka
kaasi waxay ahayd madaxa warfaafinta iyo xiriirka bulshada ee safaaradda soomaaliya dalka hindiya bashaare cabdirashiid oo qadka whatsappka iigu warramay sidoo joogtaa dalka hindiya aad iyo aad ayaa u mahadsantahay bashaaro waa hagaaga markaan markaanu ka soo laabnay dhinaca dalka hindiya magaalada beledweyne saacadihii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhac uu ku- ku- ku yimi fatahaadda webiga shabeelle oo ku sameynaya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan haddaba waxaa qadka telefoonka si toosa ugu jira magaalada beledweyne ibraahim maxamed geedi ibraahim subax wanaagsan
wanaagsan wacli waa mahadsantahay sidaa sheegtay saacadii lasoo dhaafay ee waxaa hoos u dhac markaasi laga dareemay ee webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne kaasi muxuu ahaa muddooyinkanba fatahaad markaasi ka geystay magaalada beledweyne iyadoo dadkuna ay arrintaasi aad ugu farxeen waxaad arkaysaa ee dad aad u fara badan oo muxuu ahaay ee taagan wadooyinka iyo buundooyinka kuwaasoo eegaya in hadba sidoo markaasi ee hoos ugu dhacayo biyaha ee muxuu ahaa ee webiga shabeelle oo markaasi dadkuna ay aada ugu farxeen dadkuna qaarkood waxay badankoo degeen ee duleedka magaalada een halka lagu magacaabo cool jaalle waxaana hadda dadku rajo ay ka qabaan inay dib ugu soo laabtaan ee guryahooda maadaama ay biyihii hadda ay weli hoos u dhacay een kuwii xaafadaha soo galeen ee la filayo inay dib ugu laabtaan een webiga shabeelle si markaas dadkaasina ay dadka ay dib u dhis ugu samaystaan guryahooda iyo goobahooda ganacsiga si markaasi deegaankooda ay usoo laabtaan arrintan ayaa si aada markaasi loo hadalaya ee saacadihii ugu dambeeyey ee magaalada beledweyne Eh, ibraahim marka laga soo tago hoosu dhaca dhinaca biyaha webiga magaalada biyihii webiga eh, kusoo fatahay weli ma ku jiraan biyihii ma ka baxeen waa sidee xaaladda hadda magaalada een dhammaan een xaafadihii ay galeen een fatahaadda iyo weliba daadadka beledweyne ee weli biyuhu ay ku jiraan ee way ka buuxaan laakiin een haddii webiga uu biyo uu saa'id uu wado roobkuna ay da-ayaan ee waxaa suurtagal ah in fatahaaddu ay sii socoto laakiin een haddii marba webigii oo la bilaabay oo dib oo markaas u laabtay ee in iyagana xaafadii markaasi biyihii galeen ay iyagana ku laaban doonaan een muxuu ahay webiga maadaama ay webiga uu yahay mid hadda banaanka yaala biyihiisu ee hadda ay bilaabeen inay hoos u dhacaan marka dadka rajo waxay ka qabaan ee in fatahaadda ee haddii webiga oo hoos u dhaco ee in xaafadihii biyihii galena ay webiga ku laabtaan si markaas kuna bulshada ay markaas dibudhis ugu samaystaan guryihii iyo goobaha ganacsiga ee fatahaadda ku burburay dhammaan xaafadaha hadda ee lama geli karo ee waa bad een waxaan la cabsi qabaa ee in haddii fatahaaddu ay sii socotay roobkuna ee in dadku inta badan hadda ku haray gudaha magaalada ay ka baxaan laakiin ee dadku rajo waxay qabaan haddii webiga uu dib u laabtay ee in biyihiin ay ka bixi doonaan magaalada iyo xaafadaha iyo meelihii markaasi ay galeen
Eh, biyahaasi ee ku jira magaalada eh, ka bixitaanka aad sheegaysid ma webiga haddii hoosu dhaco miyay dib u laabanayaan mise inta ay ka gursadaan oo kuleel biyaha dhuuqa oo cadceeda inta laga helayo biyaha halkaa way ku jirayaan mise waa laga gurayaayo booyada lagu gurayaa Een, xaafadaha badankood ee marka webiga hoos u dhaco ee webiga iyo biyaha ku laabtaan een, kuwa halka kuwa kalena ay markaasi ku haraan xaafadaha oo markaasi qaarkood booyo looga booyado looga qaado een, qaarkood markaasi iga ay gursadaan cid walbo markaasi sidii tabarteeda ah oo biyaha markaasi ay gurigooda ugu saari karto laakiin xaafadaha markii webiga hoos u dhaco iyagana biyaha inta badan webiga ku laabtaan dadkuna ay waxay aad u rajeynayaan in haddii maamulku iyo weliba hay-adahooda ay ugu baaqeen ee in haddii biyaha way laabtaan ee in dadkaasi loo sameeyo ee biyahaasi markaasi xaafadaha qaar looga saari lahaa iyo sidii loo buufin lahaa dhinaca caafimaadka maadaama bahalo fara badan iyo weliba masquulihii iyo wixii oo dhammaay isku furmeen marka ay dalbanayaan in la buufiyo si caafimaadka deegaanka aysan wax saameyn ugu yeelan
ibrahim marka aad fiiriso webiga mara magaalada beledweyne qofka aan tegin magaalada beledweyne sidee baad ugu macnaha sawiri kartaa magaalada jooggeeda iyo joogga webiga keebaa sarree matalan degmada balcad iyo degmada afgooye oo kale markaa fiiriso joogga dhulka iyo joogga webiga waxaa koreeya joogga dhulka marka magaalada beledweyne qofka aan tegin sideebaa ugu sawiri kartaayo joogga dhulka iyo joogga webiga yaa sarreeya
sida waa ogsoonahay ee webiga magaalada wuxuu u maraa sida esti oo kale uu kusoo lalaabtaa dhowr meel ayuu magaalada gudaheeda ka maraa oo xaafadihii uu kala jaray laba boonda ayaa magaalada looga kala gudbaa xaafadaha magaalada beledweyne waana magaalada keliya sidaan ognahay webigo sida esta u maro marka marka la eego joogana muxuu ahaay webiga ayaa aada u sarreeyo maadaama xaafadihii oo meelaha qaar uu sugayo halka xaafadaha kale qaarkoodna iyagana joogooda oo ka sarreeyo webiga marka webigu sida maamulku iyo weliba ay qabaan iyo bulshadaba waxaa arrintan ay sal u tahay daadad ka yimidna etoobiya inta badan magaalada ee ku shuba biyaha iyo dadkii oo iyagu waayigelinta maamulka iyo hay-adaha unduuqa oo markaasi aan qaadanayno qashinkii iyo weliba waxyaabihii markaasi ku shubayo webiga ayaa keentayba sida dadku ay sheegayaan in muxuu ahaa webiga oo yaraado oo biyi markaasi uu qaadi waayo haddii biyo yimaadaan uu xaafadaha ku shubo maadaama webiga u baahan yahay qashin saar fara badan in la qodo xiliyada muxuu ahaay abaaruhu ay jiraan oo kale iyo weliba muxuu ahaa jiilaalka oo kale oo webigu abur yahay in markaa dib u dhis lagu sameeyo iyo weliba qoditaan markaasi balaca weliga la balaariyo dhowr jeer arrintaas maamulkuu ka hadlay hayadahaas mafalka laakiin bulshadu ayaa u baahan in loo sameeyo wacyigeli fara badan si markaasi qashinka aan loogu shubin webiga oo carihii markaasi gelin karta
kaasi wuxuu ahaa ibraahim maxamed geedi wariyaha warbaahinta ee magaalada beledweyne aad i aad ayuu u mahadsan yahay halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in si kumeel gaar ah loo joojiyay daawada maleriyada ee hydroclorquin oo lagu daaweyn karo cudurka covid uu sababo coronaviruska hay-adda caafimaadka adduunka ayaa isniintii sheegtay wadamo dhowr ah inay tijaabooyinkii ay wadeen ee si kumeel gaar ah loo joojiyey go-aanka w h o ayaa imaanaya kadib markii daraasad dhowaan la sameeyey ay ku taxliilisay daawadaasi inay khatar dhimasho soo kordhin karto bukaanada uu soo ritay cudurka covid sagaal iyo toban guud ahaan warkii caalamka oo aad ka dhegaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegaystayaal waa naga intaa